بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درسي أنا وحن نكبل عبينا باب كلاب سناد وأنا درسي قافريت بناد أو كتاب كا باب الإبراد في الحر باب الإبراد إبراد الإبراد إن لقبوتيو في الظهر ظهر كا من شدة الحر قرح ده هدي كوشهي إن لقبوتيو أي معناها الظهر كي إن دب لوضغو وعلى ددشن لأنه واحد نصوم مرني إن وحوي الصلاة والباء salaada cisho mooye salaadaha kale oo dhan inay fadli badan tahay fi awali waqti in laga tukado laakiin waxaa laga soo reebayaa duhurka hadday qoraxdu aada u kurushahay waa la qaboojinayaa sida nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam alxadiidu ataasic bacda almia waa xadiidka boqol iyo sagaal wey can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma wa abi hurayra iyo abi hurayra radia allahu canhum iyagoona ilah kala noqde waxay yidhahdeen can rasuuli illaahi sala allahu alay slam iyagoo rasuulka ka warinaya qaala inuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam ida ishtadda alxaru idaa waqtigii ishtadda uu adkaado alxaru kulaylku ay duhurka fa abriduu qaboojiya can isalaati salaada qaboojiya ay macnaha deg deg ha u gelinine xooga u kaadiya fa ina shiddat alxari qoraxda kulaylkeeda daran waxa uu ka yimaadaa min fayxi jahannam jahannama waxa weye neefsashadeeda wey fayxu waxa weye waa jahannama macnaha intishaarkeeda iyo neefsashadeeda marka kulaylkan faraha badan oo ina soo gaaraya xilliga kulaylka waa jahanama la yidhi ayaa neefsanaysa oo nebigu xadiid kaleba oo ku sheegayo waxa weeye jahaname ayaa kulaylkii intuu intuu qabowgii ka batay iyo kulaylkii ayaa akala bacdii bacdan bay tiri qaarkay qaarka kalabuu cuna ilaahayo markaasaa laba xilli loo ogolaaday inay neefsato xilliga qabowga oo aynu qabowga daran helayno waa samhariiro oo waxa weye naarta qabowga ah oo waxa weye neefsanaysa kulaylkana waa midda kulul baa soo neefsanaysa jahanama marka labaduba halkaa ayay ka imaanayaan naarta sidaa daraaddeed qaboojiya ayuu yihi nabiga calayhi salatu salaam salaada khushuuca salaada waa tan la is amray oo waynu soo marnay khushuuca iyo wanaagiisa haddii marka salaadii khushuucii uu tegayaa haddii qofkii dhibaato uu dareemayo oo waxa weeye uu maaragtay unan dhulkii ku sujuudi karin waayo sijaayadahan iyo waxaan maanta la jira ma jirin ciidda ayaa lagu sujuudi jiray dhulkaana waxa weye aad buu u kululaa oo dhulkan saxaaraha carabta aad buu u kululaa marka ciidda ramaadka ayaa aad u kululaanaya markaasuunan qofkii wejiga dhulka dhigi karin sidaa daraaddeed ayaa markaas nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam salaada dib u dhiga u qaboojiya waktigeedi baa la dilayaa maaha laakiin xogaada dib loo dhigaya si qoraxda u qabowdo ma yuuqadu min alxadiid marka maxaa laga faa'idaya xadiidka laga qaadanaya awalan istixbaabu taakhiiri asala salaati duhri salaada duhurka in dib loo dhigo fi shiddati alxarri hadday qoraxdu kulushahay ilaa iyo waxa weeye waktiga dib loo dhigayana waa in ay kulaylkaa darani uu jabo oo xoogaa yar qoraxdii markaas ay yaro qabowdo leanna marka ay ugu kulushahay waa markay wiira wiiraha tahay oo duhurka la tukado marka ibraadkan waa la sharciyeeyey ma aha in salaadii oo dhan dib loo dhigayo oo la dilayo waktigeedii ee waxa weeye sida waxa weye ugu fudud oo waxa weye markaas qofkii ay suurtagal u tahay inuu waxa weye salaadii tukado oonan khushuucna uu ku tukado una wejigaana dhulka kala baqaynin saa daraaddeed ayay culammadu saas u caddeeyeenoo waxay yidhahdeen miqdaarku dib loo dhigayo waa wixii markaas salaadii xoogaa yar la qaboojinayo ee ma aha in aad iyo aad dib loogu dhigayo sida imaam sancaani iyo kulle ay leeyihiin oo xadiid kalaaba bukhaari iyo muslim iyo warinayaan inuu nebigu qoraxda qaboojiyo yidhi xoogaa dib u dhiga iyagoo safar ku jira markaa haddana u yimaaya rasuulka ilaahayow ma tukanaa marka maya u kaadiya u kaadiya ilaa markaa waxa weeye dadkii qoraxda ay yaro jabtay marka ibraadku waa nooca ee maaha in waktigeedii la dilaayo salaada oo dhan casarna la sugaayo xikmadda ku jirta iyo wanaagga ku jirana waxa weeye inuu qofkii khushuuciisii inuu helo oo raaxo dareemo ee uunan kulayl iyo dhibaato uuna dareemin oonan aad iyo aad u dhibaatoonin marka saas ayaa macnaha loola jeedo saas weeye ee ma aha in waxa weeye salaada waktigeedii dila laleeyahay oo aad iyo aad dib ugu dhiga laakiin waxaa soo aroortay axaadiid kale oo waxa weye xilligii makaya la joogay inuu saxaabadu uga dacwoodeen kulaylkii markaa una nebigu ka aqbalin marka sidaa daraaddeedna axaadiidtaana waxaa lagu jamcinayaa macnaha inay kala horreeyeen oo xadiidkaani uu gadaal ahaa oo waxa weye markii dambe nebigu u ogolaaday sida maaragtay waadixa ku ah leanna axaadiidta caddaynaysa inay maaragtay maka ayay ahayd axaadiidta ay yidhahdeen saxaabadu kulaylkii qoraxdan uga dacwoonay maka ayay ahayd qabla alhijra calaa kulli xaal marka khulaasadu waxa weeye salaadu hadday yaro kulul hadday qoraxdu kulushahay dib baa loo dhigayaa duhurka wey ile salaadaha kale iyadu waa xilli qoraxdii qabowdahay ayaa la wada tukadaa jayid laakiin mar walba waxaa arrintaas eegaya oo waxa weye fiirinaya imaamka iyo sida dadku mar walba ugu baahan yihiin ayuu la soconayaa laakiin hadda sijaayado iyaa lagu sujuudaayo inaan loo baahan baaba dhici karta laakiin ciddii baadiye iyo saxaara iyo meel joogoo kale waa u baahan yihiin markaa jayid alxadiid alcaashir bacda almia xadiidka boqol iyo toban waxa u yidhi can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala anas ibni malik waxa uu yidhi kunnaa haddaan saxaabadiin ahay nusalli maca rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay maciisaan la tukanaynay fi shiddati alxarri qoraxdu aada u kulul marka xadiidkaana sii caddaynaya inaan aada loo dibdhigi jirin ee wakti yar ay ahayd in loo dulqaadan karo fi shiddati alxarri fa idaa lam yastadic axaduna hadduuna midkaya awoodin an yumakkina jabhatahu inuu wejigiisa dhulka ku qabto min alardi basada waxa uu fidin jiray tawbahu maradiisa fasajada calayhi waa ku sujuudi jiray marka maradaasi laa farqa inay tahay maro uu markaa maradii uu qaday ay tahay waayo fabasada tawbahu maradii la yidhi maradii uu guntanaawe go-ii waxa weeye uu huwanaa oo kale ama cimaamadii wixii la mid ah ayuu markuu sujuudayaan iska xijinayaan wejiga oo dhulka iska xijinayaan qoraxdii maadaama ay weli kulushahay masaajidka nabigana calayhi salaatu wassalaam ciid buu ahaa oo waxa weeye maaragtay ma ahayn roog iyo waxa weeye sijaayide iyo gogol iyo lama aqoonin wey xadiidka marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidkii hore xadiidka horta iska hor imaan mayaan oo waxa weeye macnaha xadiidka hore ibraad baa la is amray kanna weli qoraxda waa kulay marka qoraxda waa iska kulushahay xataa casar markii la gaaro way kulushahay laakiin macnaha xoogaadaa dib loo dhigay kabacdi in loo adkaysan karo markii la gaaro ayaa la tukanayey marka waxaan ka faa'idaynaa marka ugu horeysa waktiga nebiga uu tukanayey salaada duhurka inay aad wakti hore oo waxa weeye maalmaha xataa kulaylka inuu horey u tukan jiray laakiin wax yar inta dib loo dhigo horey loo tukan jiray marka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa labo jawaazu asujuudi calaa xaa'ilin macnaha iyagoo dhulka wax kaa xigaan ama mara ha noqoto ama sijaayad ha noqoto ama wax kale ha noqotee waa lagu sujuudi karaa oo wax dhibaato ah ma leh bacdulculamaa baa waxay yidhahdeen macnaha waa inayna mara adiga markaa kula xidhiirsan ay ahayn oo waxa weeye marada kula xidhiirsan lama ogola bay dheheen laakiin wax macnoa oo ay keenaysa ma leh wax lagu kala saarana ma jirto waxa weeye mana arrin saxiixana ma arrintaas mara oo dhan waa isku mid wey amaa labada xadiid daahirkooda haddii la moodo inay iska hor imaanayaan iskama hor imaanaayaan oo waxa weeye wax iska hor imaada oo ku sugan ma jiraan wey sida lagu jamcinayana waxa weeye macnaha inuu nebigu amray in waxa weeye la dibdhiga salaada laakiin aan aada loo dilayne qoraxdiioo weli kulul oo wanaagsan in lagu tukanayo taas weeye marka muraadka loo jeedo waxa weeye maaragtay in la ibraadiyo oo dib loo dhigo in casarka lala sugo macnuhu ma aha baabka labaatan iyo kow waxaana wey waa baabu qada qada'i asalaa alfaa'ita salaadihii tegey in lasoo qadaynaayo iyo qaabka loo soo qadaynaayo iyo in la dedejinaayo tacjiiraha in la dedejinaayo halkan wuxuu ka hadlayaa baabkaani salaadii qofka ka tagsay qaabku usoo qadaynaayo salaaduna waxaa daliil loo hayaa qofka laba arrimood bay uga tegi kadhaa inuu ilaawo iyo inuuse hurdo oo hurdo kaga tagto labadaa marka daliil baa loo hayaa in lasoo qadayn karo amaa qofkii salaadii ka suga tegey oo taariku salaad ahaa oo isagoo ilaahay caasiyey ma soo qadaynaya mise ma soo qadaynaayo wax daliila looga hayo inuu soo qadaynaayo oo waxa weeye waa dembi uu galay waxaa u furan baabu tawba laakiin salaada halkaan axaadiistu ka hadlaysa waxa weeye qof hurda la tagtay ama waxa weeye ilaawey markaa raba inuu salaadii sii tukaday awal la tukan jiro aan taariku salaad ahayn kaa weeye markaa qofka baabkaani ka hadlayo ama kii camdan uga tegey oo taariku salaad ahaa ilahay inuu toobad keeno istikfaarta badiyo dib dambana uunan ficilkaas ugu noqon ayaa waajib ku ah shuruudii towbada la yimaado alxadiid alxaadi cashar bacd almia xadiidka boqol iyo koob iyo toban can anas ibni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man nasiya man ruuxii nasiya ilaawa waa nisyaan soo ma jeedi man nasiya salaatan qofkii salaad ilaawa falyusalihaa ha tukado waa amar wey idaa dakarahaa marka uu xusuusta ha tukado laa kafaarata laha wax kale oo male kafaaro gud ah oo lagugu dhaafaayo ma jirto ilaa daalika arrintaa mooye haddaba marka kii kas uga tegay muxuu xusuustay waxaan xusuusan weye kas buu uga tegay haddaba marka qofka kafaaro gudkan loo ogolaaday oo soo qadaynaya waa man nasiya qofkii ilaawey oo salaadiisii ilaawey falyusalihaa ha tukado idaa dakarahaa marka uu xusuusto idaa waktigii dakarahaa marka uu xusuusto hore ha ka tukada wey marka ma fawri baa degdeg baa mise taraakhi baa la ogol yahay waynu arki doonaa aqwaasha culamada laakiin idaa dakarahaa buy nabiga calayhi salatusalaam si markaba hore ha ka tukado laa kafaarata kafaara gud ma leh lahaa ay arrintaas salaadaas wax kale oo ka gudaysa ma jirto ilaa dalika inuu saas sameeyo mooye wa talaa qawluhu tacaala ilahay aayadii qur-aanka ayuu akriyay nabiga calayh salat salaam qawluhu tacaala wa aqim asalaata lidikri ala nabiyullahi muusa calayhi salaam markii waxyuu kusoo degayey l wa aqim asalaata lidikri macnaha dikrigii xusuustayda salaadii tukada idinkoo xusuusan hadduu marka qofkii ilaawo oo nisyaan ku dhaco waxa waa marfuucu lqalam wa oo dembi looma haysto markuu xusuustay laakiin waa laga raba walimuslim riwaayadda hore marka bukhaariyo muslim baa wada wariyey riwaayad danbe oo muslim gaar u wariyaa waxay tahay man nasiya salaat man nasiya salaatan qofkii salaadiisii ilaawa ow naama canhaa ama ka seexdo oo waxa weeye hurda la tagto fa kafaaratuhaa waxa weeye kafaara gudkeedu an yusalliyahaa inuu tukado idaa dakarahaa marka uu xusuusto inuu horey ka tukado idaa dakaraha labadaa marka arrimood oo waxa weeye qofkii inuu ilaawey iyo inuu hurda kala tagtay ayaa loo hayaa cududaar inay salaadii qofka uga tegi kadho nebigana calayhi salaatu wassalaam waa ku dhacday hurda waa uga tagtay nisyaanna waa uga tegey labadaba nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo waa ku dhacday nisyaanku waxa weeye haddii aynu naraado ghazwatu khandaq oo casarkii la ilaawey fii cumar iyo u ilaaween oo waxa weye markaa la tukaday markii qoraxdii dhacday waa la ilaawey waa haddaynu culamada qowlkeeda qaar ku soconno oo yidhaahdo waa la ilaawey qaarna waxay dhahan maya ee kas buu nabigu u dib dhigay laakiin haddaynu nisyaan ka dhigno oo nidhaahdo waa la ilaawey taasaa loo deliishan karaa isla markiibuu nebigu tukaday markii la xusuusiyey oo waxa weeye cumar u yimid oo yidhi nebigu wallahi anba ma tukan ayay markaa horey ka tukadeen hurdadana way ku dhacdo iyagoo safar ku jira ayay waxa weeye hamayn bar soo guureeyeen meel bay seexdeen bilaal baa layi nawaardiye bilaalna hurdaa la tagtay ilaa qoraxdii soo baxday oo qoraxda kulaylkeeda ay ku kaceen ma ay kicin kabacdina xagka markaas ayay meeshii ka guureen oo meel u dhow degeen kabacdina markaasa salaadii sideedii caadiga ahayd loo tukaday salaadii subax marka salaad subaxna hurdaa kala tagtay salaadaa casarna nisyaan ama waxa weeye dib u dhig waka marka nebigu calayhi salaatu wassalaam isla markiiba horay buu markaa ka tukaday ta'khiir iyo inuu dib u dhigo iyo ma suurtoobin sida dadka qaarkood yidhahdaan salaaddii subax baa hurda igala tagtayoo duhurkaan la sugayaa arrintaa waa khada idaa dakaraha isla markaa inuu tukado wey haddaba culimmadu marka waxay isku khilaafsan yihiin ma deg deg ba oo isla markaasaa la samaynayaa mise dib waa loo dhigi karaayo taraakhi baa jira sida saxiixa waxa weye isla markaasaa la samaynaya oo dib loo dhigi mayo waayo idaa dakaraha buu yihi nebigu ha marka falaa kafaaratana waa yihi nabiga calay insaa la sameeyo mooye marka sida saxiixa waxa weeye in isla markaaba horey lala tukanayo amaa kii camdan uga tegay oo kas uga tegay kaas waxa weye isaga wax qiila iyo wax daliila midna looma haayo oo waxa weye inuu rabbi u toobad keeno oo waxa weye ilaahay usoo noqda mooye wax daliila inuu soo qabaynayo salaadaha daliil looma haayo sababta waxa weye isagaa kas uga tegey ma ilaawin waxa weye maaragtay oo ilowshiye kuma dhicin ee wuxuu ahaa qof kas uga tegey marka sidaas weye sida saxiixa inuu toobaddu u furan tahay oo waxa weeye inuu allah u toobad keeno ayaa u furan laakiin uma hayno inuu waxa weye maaragtay uu soo qabaynayo marka adillo aad iyo aad u fara badan baana caddaynaysa oo waxa weeye qofku inuu deg deg u samaynaayo oo nabiga calayhi salatu asalaam uu xataa gaarsiiyey inuu qofku haddii salaaddii casar oo kale saa uga tagto ama salaaddii sooxurdo uga tagto ragcad hadduu ka gaaro xataa inuu ka gaarsiinaayo laakiin looma hayo wax daliila qof kas uga tegey wallahu aclam ma yuukhadu marka min alxadiid xadiidka waxaan ka qaadanaynaa wujubu qada'i asala alfaa'ita cala annaasi waannaa'im cinda dikriha waa labadaa qof ayaa loo ogol yahay kii ilaawey ama ka seexday oo hurda kala tagtay weliba culimmadu waxay yidhahdeen qofku hadduu isagu la yimaado asbaabtii hurdadu ula tegi lahayd matalan qaar baa arkaysaa way iska soo jeedaan lahwi bay kusoo jeedaan caawo o dhan bay sheekaynayaan ama telefishon ama internet waxbaa lagu jiraa hadda markii salaadii soo dhowdahay buu seexanaya taasi isagaa sabab aas weeye isagaana dembigaa iska leh sababtu isagaa sababay inay hurdo la tagto laakiin haddaad wakti fiican seexatid oad isleedaha allale waa kugu filan yahay oo salaaddii waad usoo kici kartaa oo markaasi ay hurdadii kaa qaalib noqoto markaa waxa weeye qofkaasi wax dembiya kuma leh oo waa cududaar buu haystaa nisyaankuna waa saas oo kale waay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa wujubu lmubaadarati in loo degdegaayo ficilkeeda oo isla markaba hore laga samaynaayo liannahu waxau yihi nabiga calayhi salatu salaam idaa dakaraha waxaanu kaloo ka qaadanaynaa cadamu lismi inuuna wax dembiya lahayn waxa weeye labadaa qof midkoona inuu dembi dushiisa ku dhacaynin oo waxa weeye ay yihiin waxa weye kuwo aan dembi lahayn sababto waxa weeye arrin iyaga awoodooda ka baxsan wey waxaynu kaloo ka faa'idaynaa kafaaradu inay tahay in salaadii ficilkeedii la sameeyo siday ahayd baana loo tukanayaa sideedii baana loo samaynayaa dibna loo dhigi mayo oo waxa weeye waa khada sida dad badan ay aaminsan yihiin duhurkii baan ku tukanayaa buu kuleeyay marka la aadimo salaadis waxaa iga tagtay arrintaasi waa khada iyo jahli wax suganna ma aha baabka laba-iyo labaatan baabu jawaazi baabkan wuxuu baab u yahay inay bannaan tahay imaamatu lmutanafil bilmuftarid masaladan waxa weeye macnaha imaam sunno tukanaya qof salaad sunnaa tukanaya in lagu xiran karo oo waxa weeye qof waajib tukanaya uu ku xiran karo bay halkan baabkan uu ka hadlaya labadaba bilcagsina waa la samayn karaa adoo salaad sunnaa tukanaya qof waajib tukanaya waad ku xihan kartaa adoo qofkii uu tukanayo sunnana adoo waajib tukanayo waad ku xihan kartaa labadaba way dhici kartaa ama qofkii isagoo sunnada tukanaya jamaacadha waa tujin karaa imaam waa u noqon karaa xadiidkeennuna arkaynaa alxadiidu athani cashar bacd almia xadiidka boqol iyo laba iyo toban waa xadiidkii awalna inoo soo maro waxa way qisadii jaabir qisadii mucaad can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala waxay ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam maya can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma ana mucaad ibni jabal mucaad ibni jabal radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ayaa kaana waxuu ahaa yusallii kaana yusallii maca rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam ayuu la tukan jiray alcishaa alaakhira cishaha dambe cishaha maqribka iyo cishaha bay cisho ohan jireen marka waa cishahaaskeenu inagoo dhow naqaan salaada cishaha ayuu nebiga la tukan jiray calayhi salaatu wasalaam uma kabacdi markuu nebiga la tukado yarjicu waa noqon jiray ilaa qowmihi qabiilkiisii buu u tegi jiray meeshii ay deganaayeen oo madiine ah xaafaday deganaayeen fa yusallii bihim wuu tujin jiray tilka salaa salaada laftigeeda buu tujin jiray isagaa imaamuu noqon jiray iyaguna waa ku xihan jireen halkaan marka mucaad ibnu jabal salaadii cishaha nebigu la soo tukay waajibkii waa ka dhacay isaga leanna laba jeer salaad lama wada tukadee salaada hal mar un baa la tukadaa oo waxa weeye laba jeer ma dhacdo salaad in la tukado oo salaaddii cishuu laba jeer waajib u tukanayay suurtagal maaha haddaba culummada in badan waxa ay ku tageen oo waxa weeye waana sida saxiixa in qofku isaga oo waxa weeye sunno tukanaya uu noqon karo waxa weeye imaam dad waajib tukanaay qaar baa marka diiday oo waxa weeye imaamu malik iyo zuhri iyo iyo xanafiyada iyo waxay yidhahdeen ma banaana arrinta laakiin sida saxiixa oo waxa weeye culamo badan ku tageen sida waxa weeye cadaa iyo awsaaci imaamu shaafici waxa weeye abu thawr iyo keyrkiiba riwaayad imaamu axmed iyo inay bannaan tahay oo waxa weeye ay ansaxayso waa saxiix weeye xadiidkana waa ku caddahay waayo mucaad ibnu jabel nabiga calayhi salaatu wasalaam cishihii buu la soo tukaday mar hadduu cishihii tukaday waajibkii waa ka dhacay waana xadiidkii macruufka ahaa oo waxa weeye ninkii ka goostay salaada wiil baa la tukanayey baqaruu ku tujiyey wuu ku dheereeyey kaasuu u dulqaadan kari waayey wuu ka goostay kabacdi markaa nebigu yidhi waa inoo soo hormare maxaad ugu tukin weyday sala salaada waxa weeye maaragtay sabixismo iyo washamsi iyo leanna gadaalkaaga waxaa ku tukanaya mid daciifa mid weyn mid dan leh dadka u fududee oo waxa weeye d awl baan soo sharaxnay waa isla xadiidkii qayb ka mid a waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka waanu ka faa'ideynaa inay bannaan tahay oo mashruuc tahay inuu qofku isagoo sunno tukanaaya ay la tukan karaan dad waajib tukanaaya inay arrintaa bannaan tahay ayaa marka ugu horeysa laga qaadanayaa leanna nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa u iqraariyey oo waxa weye nebigu waa ka nahyin lahaa haddayna bannaanay bilcagsina waa bannaan tahayoo qofkii isaga oo waajib tukanaya adoo sunno tukanaya waa lagu xidhan karaa oo dadka in badan hadda waxaa arkaysaa salaada taraawiixda oo kale soonka way isku xirtaan laakiin salaadaha kale bay shaki kaga jiraayo maxaa arkaysaa mid qofkii taabanaya oo bal inuu salaad ku jira iyo in kale kaasuu isaguna gacanta u taagayaa arrintaasi waa khada waxba ha taabanin qofku hadduu salaad tukanayo ku xiro haddii aad markaa waxa weeye doonaysa inaad ku xiratid haddii kalena gaarkaaga u tuko laa xaraj baabka laba-iyo labaatan waxa weeye baabu xukm xukumka uu leeyahay sadru axad alcaatiqayni fi salaa in la daboolo waxa weeye caatiqu waa meeshaan garabka oo waxa weeye halkaas qoorta macnaha in qoorta asalkeedu waxa weeye haddii qofku uu laba dhar helayo oo waxa weeye jirkiisa o dhan inuu asturo ayaa wanaagsan khuduu ziinatakum cinda kulli masjid bu ilahay oo aad si fiican u labisatid ayaa wanaagsan salaada markaad tukanaysid ay waxa weye garbahaaga iyo canqawyada waxa weeye maaragtay caloosha iyo kulli qarsoon tahay laakiin waa raggaa laga hadlaya dumarku kulli waa is asturayaane laakiin ragga awradoodu waxay dhahan culammadu waa inta udhaxaysa xudunta iyo waxa weeye jilbaha intaasaa cawro ah oo waxa weeye waajibku inay qariyaan inta kale waa sunna inay waxa weye daboolaan hadday marka aad wax kala weyda hal mara waa lasiga tukan karaa awalna waa inoo soo horumartay jaabir oo ku tujiyey taabiciintii hal maro intuu guntaday imaam u noqday isagoo feera qaawan waa inoo soo horumartay alxadiid athalith cashar bacda almia xadiidka boqol iyo saddexiyo toban can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam laa yusallii axadakum axadukum qofkii yuuna tukanin axadukum qofkii yuuna tukani oo ku tukanin fi thawbi alwaaxid hal maro laysa calaa caatiqihi minhu shay aynan qoortiisa waxba saarnayn yuuna hal mara ku tukanin hal go intuu hoos ka guntado yuunan ku tukanin ayuu nabiga calayhi isalaatu wassalaam laakiin horadeennu waxau usoo marnay xadiidkii caddaynayey in waxa weeye lagu tukan karo sidaa daraaddeed marka waa lilistixbaab ee ma aha liltaxriim ma aha marka culimmaduna khilaaf baa ku jira oo waxa weye imaamu axmed iyo sida mashhuurka ah waxay ku tageen inay maaragtay ilaa wujuubi satri axad alcaatiqayn in horta mid ugu yaraan mid in wax la saaro oo qoorta in wax la saaro ayay ku tageen laakiin culamo badan oo kale waxay ku tageen sida jamhuur alculamaa minhum ala'ima athalaatha waxa weeye imaam imaamu shaafici iyo kulli waxay ku tageen ilaa cadam alwujuub istixbaab bay ku tageen inay sunno tahay arrintaani waa ragga wey ay laysa litaxriim inayna taxriim ahayn iyagoo deliishanaya xadiidkii jaabir oo waxa weye inoo soo hormaray oo macruufka ahaa oo waxa weeye uu imaamka ugu noqday ayay waxa weye deliishadeen iyo axaadiid kale oo nebigu xataa maaragtay uu yihi kulligiin ma laba go' buu qofal daheynaya waa maya wey dad badan baan haysan laba laba go' weeye marka axkaamta aanu ka qaadanayna xadiidka waxa weeye inay istixbaab tahay leanna waa la nahiyey marka nahyu tanziih baa leeyahay marka istixbaab waxa ah inuu qofku jirkiisa asturo oo ama waxwado ama funaanad gashado ama shaati gashado oo jirkiisa qarsoon yahay ayaa mustaxaba ah laakin waajibku waa inuu cawrada qariyo ma aha ilaa ilaa in laleeyahay salaadiisa waxba kama jiraan haddii una garbaha wax saarin baabka laba tan iyo afar kii hore saddex iyo labaatan ba kan waa afar iyo labaatan baabu ma jaa wixii ku yimi fi thawmi waa thawmku waa toonta weeye walbasal basashana waa basasha waa iyo wanaxwiha wanaxwihima iyo wixii lamida kuraaska iyo wixii lamida xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qudrawaad la cuno oo qofku markuu cuno afka ku reebaysa ur aan fiicnayn oo waxa weye qofkii ka soo uraysa marka asalkeeda waa xalaal oo waa la cuni karaa waxa weeye toonta waa macruuf waa la cuni karaa oo thawm bay dhahaan oo fa bay ka dhigaan ina soomaali ta baynu ka dhignaa toom bay dhahaan laakiin asalkeeda waa athawm wey athum oo fa laga dhigo iyo waxa weeye baalka le basasha iyo kuraaska kuraaskuna waxa weeye waa inoo imaanayaayo waa caleen weeye carabaha iyo aada u cuna sida khudaartoo kale oo waxa weye iyadu sida basasha iyo sal male laakin waa caleen la cuno wey iyadana oo waxa wey isku raa'ixa yihiin hadduu qofkii marka cuno dadkan hindida iyo aada u cuna iyadiyo basashiyo ceeriin bay salabka ku darsanayaan cunaya hadow marka qofka afkiisii bay kasoo uraysaa haduuna si fiican isaga soo cadayn marka waa la nahiyey oo waa karaahiyo inuu qofku masaajidkii yimaado oo dadkii soo dhex galo oo waxa weye markaa isaga afkiisa waxaa kasoo urayaan alxadiid alraabic cashar bacd almica xadiidka boqol iyo afar iyo toban can jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhuma jaabir ibn cabdillahi waxa uu yidhi can nabiy sala la slam nabiga uu ka wariyay qaala inuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam man akala qofkii cuna huuman toontaa qofkii cuna aw basalan ama basal cuna oo waxa weye markaas afkiisii uu wax dee ka noqonayo qofka noocaas sameeya falyactazilna ha naga fogaado oo amase waxa uu yidhi liyactazil ha ka dheeraado masjidana masaajidka ha ka fogaado macnaa yuu masaajidkii soo gelin isagoo toon iyo basal inta soo cunay afkiisa ay kasoo urayso ha waliya waliyaqcud ha fariisto fii beyti gurigiisa ha ku tukado macnaa gurigiisa ha joogo oo yuu naga imaanay masaajidka sababtu maxay tahay waxaa dhibaatada keenaya inuu maaragtay ay dhibayso dadkii muslimiinta ahaa iyo malaa'igtiiba wa utiya waxaa la keenay buu yidhi oo nebiga loo keenay biqadrin biqidrin macnaha qidri waa weel wax lagu soo kariyey sida digsiga iyo wax la mid a oo waxa weye weel cuntadii lagu lagu keenay fiihi ay ku jirta markaa khudrawaat khudrawaat macnaha waxyaalo khudaar iyo waxa weye ay ku jiraan oo khudaartaas waxaa marka ka mid ahaa oo min buquulin ah buquulka waxa layaha macnaha waxyaalaha la isku dardara begelka iyo waxaasoo dhan khudaartaasoo dhan oo laisku soo karkariyey ayaa loo keenay markii nebiga loo keenay ayuu nebigu wuxuu helay fawajada lahaa riixan ur buu ka helayoo inay basal iyo toon iyo wax ka soo urayso fasa'ala canha waa weydiiyey ma waxaa ku jirta iyo basal iyo waxa oo ka soo uraysa markaasaa loo sheegay faukbira bima fiiha min albuquul waxyaalihii kudaartii ku jirtay basal iyo kuraas iyo toon iyo waxayna ku jiraan baa loo sheegay qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi qaribuuhaa ilaa bacdi asxaabihi saxaabadiisa qaar la joogay ayuu u durkiyo wuxuu yidhi u dhoweeye saxaabada ha cunayn anigu ma cunaye kaana macahu la joogay nebigu falamaa ra'aahu markay arkeen marka oo saxaabadii agteisa joogay ay arkeen nebigii inuu karaasaday ayuu maaragtay kariha aklaha ayuu qofkiina waxa weeye karaasaday marka falamaa ra'aahu markay arkeen kariha aklaha inuu maaragtay karaasaday nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu cuno maya markii loo dhoweeyey oo waxa weye uu yili nabiga alay sla slam u dhoweeye kuwa falamaa ra'aahu markuu nebigu arkay kariha aklahaba qaala waxuu yihi nebigu marka nebigaa wuxuu arkay qofkii loo durkiyey inuu isaguna karaadsaday qaala markaasu wuxuu yihi kul cun nebigaa ku yidhi fa innii anigu unaajii waxaan la saqayaa oon la hadlayaa man laa tunaaji ay malag buu ujeedaa aniga mala malaa'ig baa ii imaanaysa oo malaku jibriil baa mar walba ii imaanaya oo waxyi baa ii imaanaya oo malaa'igtaa dhibsanaysa sida xadiidka soo socdaa sii cadayn doone marka adigu iska cun oo waxa weye hadhow kacdayookuka marka wuxuu leeyahay jaabir nebiga markii loo keenay oo markii horena uu nebigu nahiyey uu yidhi yaan masaajidka cuntada noocaasa qofkii soo cunayuu masaajidka imaanin ayaa nebigiiba loo keenay cunto ay ku jiraan khudaartan toonta iyo basasha iyo waxa nebigu waa nacay marka markuu arkay ayuu waxa weye iska durkiyey oo yihi saxaabadaa kale u dhoweeya qofkii loo durkiyey baa karaadsaday markaasuu nebigu markuu arkay ayuu yidhi war cun aniga waxa weeye anigu waxaan la faqayaa midaadan adigu la faqaynin ee waxa weeye iska cun xadiidka markaa ku xigana aan ku sharaxno waa isku macno labada xadiid alxadiid alkhamis cashar bacda mi'a can jaabir radi allahu canhu an nabiy sal ly slam qaal man akala qofkii cuna albasal basal qofkii cuna aw ithuum ama toonda aw ilkuraas kuraaskuna waxa weeye waa qudaar isagana saas oo kale caleen ah oo waxa weeye yala xoga adag oo marka la kariyo la cuno oo waxa wey iyaduna ay isku raayaxan yihiin falaa yaqrabana masjidana yuu masaajidka usoo dhowaanin oo naga imaanin sababta maxay taa loo diidayo fa ina almalaa'ikata malaa'igti tata'addaa waxa ay dhibsanaysaayo dhibaya mima yata'addaa minhu banu aadam waxa banu-aadmiga dhibaya ayaa malaa'igtana dhiba waka macnaha raa'ixadan dadkii way dhibaysa musalliintii tukanayey way dhibsanayaan malaa'igta masaajidka imaanaysa oo khayrka ka soo qeybgelaysana waa dhibsanayaan labadiiba marka hadday dhibsanayaan malaa'igtii iyo waxa weeye dadkii musalliinta ahaa labadiiba hadday dhibsanayaan oo dhib ku tahay dee ma habboona marka in waxa weeye masaajidkii uu qofku yimaado isagoo aan si fiican isaga soo budlin oo si fiican isaga soo cadayn oo si fiican isaga soo nadiifin marka cumar ibn khadaab baaba dhihi jiray war dabka ku dila qofkii cunayow xaaraan weeye odhan mayno laakiin dabka ku dila oo si fiican dabka aad iyo aad ugu bisleeya oo waxa weeye urteeda dabka ku baabi'iya waka halkaa marka waxay nooga caddaatay oo aan xadiidtaa ka faa'ideynaa awalan horta inaynan xaaraam ahayn basasha iyo toonta iyo kuraadka kulli qudaartaasoo dhan waa xalaal wey mubaaxa oo waa la cuni karaa oo wax diidaaya male laakiin maxaa la rabaa inaadan afkaaga inaad si fiican uga soo nadiifisid baa la rabaa ood ka soo cadayatid oo si fiican uga soo diyaarisid oo waxa weeye aad ama xilli hore cuntay ama ka cadayatid oo hadda maanta dawe iyo waxbaa la helaayo si fiican looga cadaydo ayaa loo baahan yahay marka xikmadda loo nahyinayana waxa weeye oo ku jirta malaa'igtaa dhibsanaysa oo ka fogaanaysa urtaas aan fiicnayn ayay malaa'igtu ka dheeraanaysa waxaa marka haddana marka faa'iide ah haddii la diiday qudaartaas xalaasha ah oo la yidhi qofkii dadkii musalliinta ah oo tukanayay baa ku dhibsanaya maxaad moodaa midka jaadka iyo sigaarka inta soo cunay afkiisa iyo dharkiisa iyo meel walba ay ka soo urayso laabudda waxa weeye marka iyaduna inay tahay arrin aad iyo aad u khatara bal culamadu waxay yidhahdeen dee jaadka iyo sigaarka iyo waaba xaaraam marka qof xaaraam inta soo cunay haddana dadkii dhibaya qaar baad isleedahay markay dhinacaaga ku tukanayaan tolow salaada ma ka baxdaa kulama aad dhinaciisa ma taagnaan kartid oo kuma tukan kartide qofkaa waxaa ka soo uraya macnaha dhibaatada haysata jaadka iyo sigaarka iyo qurunka ka soo uraya marka waxa noocaasa inuu qofkii ka dheeraado oo naftiisa uga turo oo dadka islaamka una ku dhibin ayaa la rabaa asalkeeduna waa xaaraam oo labaduba xaaraam wey waa in laga dheeraado marka waxaana la raacinayaa bay dheheen culammadu wax walba oo raa'ixa leh toonta iyo basasha qudaarta xalaasha ah wax alla wixii urle dadka dhibaya iyagay la xukum yihiin oo waxa waa la raacinaya jayib baabka shan iyo labaatan baabu tashahud waa atixiyaadka atixiyaadkii hore awalbu inoo soo hormaray halkan wuxuu rabaa atixiyaadkii dambe iyo salaatu ibraahimiye iyo inuu isku xijiyo oo ku baro qaabka loola imaanayo alxadiidu asaadis cashar bacd almia xadiidka boqol iyo lix iyo toban can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdillahi bni mascuud qaala waxau yidhi callamanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii ilaahay baa ibaray atashahuda atixiyaadkiibuu ibaray kafii gacantaydu bayna kafayhi ay labadiisa gacmood ku dhex jirtay oo wuxuu ii baray buu yidhi kamaa yucallimunii siduu ii bari jiray assuurata min alqur'aan suurad qur-aanka ka mida siduu ii baray ayuunbuu ii baray kana macnaha sida taatacada markuu ibarayoo kale ayuu tanna ibaray oo sida suurad qur-aana ayaan uga bartay nabiga calayh salatu wasalaam oo muxuu ku baray marka qaabkaanu ibaray buu yidhi altaxiyaatu lilahi waalsalawaatu waalayibaatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتاس إبراهيم عبد الله بن مسعود حديث كيسا مركا حديث دير بها وصوقا بيشوخه أه ولبا waxaa lasii socotay inuu yidhi wahuwa bayna dhahraanayna nebiga oo nala jooga ayaanu saa dhihi jirin falamaa qubida ay maata nebiyu sal ly slam markii nebigi dhintay ayaan waxaan niri buu yidhi qulnaa waxaan idhi assalaamu cala annabiy marka sifat salaati nebiga ayuu sheekh albani ku soo arooriyey oo ku caddeeyey in mar haddii saxaabadii caaisha ayaa dadka beri jidhay cabdullahi bn mascuud kulligood waxa weye inay oran jireen bacda mowti nabiyi sala allahu alay slam assalaamu cala annabiyi ayay oran jireen sifa salaati nebiga ayaana ku sharaxnay oo waxa weeye sheekh albana si fiican ugu waadixiyey marka qofkii raba arrintaas inuu si fiican u fahmo ha u noqdo sifat salaati nebiga siiqooyin badan baa ku soo arooray oo dhowr nooca atixiyaadka cabdullahi ibni cabbaas atixiyaadki cumar fii caaisha ibnu cumar abu muusa kulli iyo kan cabdullahi ibni mascuud laakin kan cabdullahi ibni mascuud ayaa ugu saxiixsan xagga sanadka oo waxa weye bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo muttafaqan caleyha aad iyo aadna u wanaagsan marka wuxuu yihi callamanay rasuulu llahi sala allahu alay salam atashahuda nebiga wuxuu baray tashahudkii wa kafi buu yidhi gacantayduna bayna kafayhi ay ku jirto labadiisa gacmood labada qof markay salaamayaan oo kale waxa weeye uu gacantaydu gacmihiisa ku dhex jirto kamaa yucallimuna sida ii baray asuurata min alqur'aan ayuu ii baray buy oo maxaa laga bilaabay marka ataxiyaatu lilah ataxiya waa assalaan weye marka ilaahay baa waxa weeye salaan iyo ammaan oo dhan leh wasalawaat salawaatkuna waxa weye iyaduna waa ammaan ama salaadaha la tukanayaba wadayibaat waa wanaag oo dhan assalaamu calayka marka assalaamu cala annabiy ayaa halkaa habboon in waxa weeye la yidhaahdo oo saxaabadoo dhan ay ku tageen ayuha annabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh wamakfiratuhu lagu darimayo waa khada dadka qaar baa wamakfiratuhu ku dara waa khalad wey assalaamu calayna wa cala cibaadi illahi asaalixiin nebigu wuxuu yidhi marka haddaad saa dhahdaan addoommada samada ku noola malaa'igta iyo kuwa dhulka ku noolba baa gaaraysaa kulli cabdi saalix ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan cabduhu warasuuluh waa tawxiidkii wey wa fii lafdi lafdi kale waxau ahaa idaa qacada axadukum haddii qofkii fadhiisto lisalaati salaadii u fadhiisto ay atixiyaadkii falyaqul atixiyaatu lilah ila aakhirih wadakara wa fiihi waxaa ku jirtay fa inakum idaa facaltum haddaad saad samaysaan daalika arrintaa faqad tamat ha faqad sallamtum waad salaamteen calaa kulli cabdin saalixin fi alsamaa waalardi macnaha haddaad dhahdaan assalaamu calayna wa calaa cibaadillahi saalixiin waxaad salaamteen addoon walba oo saalixa oo samada iyo dhulkaba ku nool malaa'ig iyo dadba kulli kabacdi markaa maxaa la samaynayaa waxa uu yidhi marka uu ku jirtay falyatakhayar min almas'alati maa shaa kabacdi markaa ducadii wixii aad rabti dooro oo waxa weye way ku dhamaatay waxaa rabti dooro macnaha waxaa halkaa lagu sii darayaa macnaha markaad sidaas atixiyaadka u akridid salaatu ibraahimiya oo inoo imaanaysa ayaad isagana ku daraysaa kabacdina waxaad ilaahay ka magangelaysaa afarta soo socota oo inoo imaanaya xadiidkoodu kabacdina markaad ducayso wixii aad doontid ilaahay bari oo waxa weeye rabbi subxaana watacaala ayaad markaa baryaysa saas weye marka sida saxiixa oo xadiidkan culammadu aad iyo aad bay u doorteen ibnu xajar waxa uu leeyahay xadiidkan sababta loo doortay waxay tahay xagga sanadka isaga ugu wanaagsan uguna alfaadiisuna aad iyo aad bay u qiimo badan tahay marka xadiidkan oo kale aad u wanaagsan waana inoo soo hormartay axaadiistii hore oo xadiidkii caaisha atixiyaadkii xadiidka sideetanaad buu inoogu soo hormaray oo waynu ka soo hadalnay marka siyaqa uu ku soo aroorayaan sheekh albani wuxuu ku wada keenay sifat salaadka ayuu ku wada keenay qofku marka mid kamida ama laba kamida intuu barto ama saddex ayuu hadba mid ku ducaysan karaa khasa maa inuu hal mid laazimo hadba kuu doono ayuu ku ducaysan karaa wax yar bayna ku kala bedbedelan yihiin haddaad marka atixiyaadkii dhamaysay salaatu ibraahimiya lagaa rabaa waa baabka lix iyo labaatanaad waxa weeye kayfiyat asalaa cala nabiy sala la sl nebiga see loogu salliyaayo nebiga calayhi salatu salaam sida loo salaamaayo iyo sida loogu salliyaayo labadaba isagaa ina baray isagaa laga qaadanaya xadiidka nebiga ayaynu ka qaadanaynaa ee nafteenna kama qaadanayno alxadiid asaabic cashar bacda almia xadiidka boqol iyo toddobiyo toban can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala waxa uu yidhi laqiyani waxa ila taabici marka laqiyani waxa ila kulmay kacab ibni cujra waa saxaabi ayaa ila kulmay faqaala markaasu wuxuu igu yidhi alaa uhdii laka hadiya miyaanan ku hadiyeynaynin hadiyo ha waa hadiyatulcilmi wey ma aha xoolo la isa siinayo laakiin salafku xoolo ma aynan jeclayn waxay jeclaayeen in cilmiga laisku hadiyeeyo marka cilmi miyaana ku hadiyeynayn buu ugu yidhi ha markaasu waxa uu yidhi xadiidkaan uu sheegay marka ina nabiya sala allahu alayh waali wasalam kharaja calayna nabiga ayaa nagu soo baxay calayhi salatu salaam maalin faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waa markay soo degtay aayadda qur-aanka ya ayuha aladiina aamanuu ina allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimu tasliiman ayay saxaabadu weydiiyeen ilaahay baa amray nebiga ku salliyaa la yidhi markaase waxay yidhahdeen ya rasuula allah rasuulka ilaahayo qad calimnaa waanu garanno waan baranay kayfa nusallimu calayka ay atixiyaadka markaanu ku jirno see baanu kuugu salaamaynaa ay assalaamu calayka ayuha nebiyaan kuleennahay waa markuu noolaa markuu dhintayna assalaamu cala annabiy marka hadda waan garanaynaayo waxaan dhahaynaa assalaamu calayka ayuha nebiy baan kuleennahay oo taa waa garanay kayfa nusallimu calayk fa kayfa nusalli calayka buy see baanu marka kuugu sallinaa nooshe oo ilaahay baana amray inaan kugu salline see kuugu sallinaa fa qaala waxa uu yidhi quuloo dhahaya tanaad baranaysaa marka waad xifdiyeysaa iyada laftideedu siiq kala duwan bay leedahay oo dhowr ah kuwo nebigu saxaabada baray iyo kuwo isagu naftiisa ku saliyeyba intaba sifat salaadka ayuu ku keenay sheekh albani raximah allahu tacaala faquuluu waxaad dhahdaan oo nebigu uu baray allaahuma salli calaa muxamed wclى ali muxamed kama sallayta calى ibrahim wclى ali ibrahim inaka xamiidu majid wbarik calى muxamed wclى ali muxamed kama baarakta calى ibrahim wclى ali ibrahim inaka xamiidu majid kama baarakta calى ibrahim wclى ali ibrahim inaka xamiidu majid ha waxa yihi qulu waxaad ahdaan allahuma salli calى muxamed allahuma salli markaaynu leenahay waa duco ilaah u naxariiso oo derajadiisa kar u qaad oo wanaag si wey allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed aalu rajul waxaa la yidhahdaa duriyadiisa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo kulli aalkiisa o dhan baa layaha qofka qaraabadiisa kamaa sallayta saad ugu salliday calaa ibraahim nabiyullahi ibraahim aad u barakaysay wacalaa aali ibraahim iyo aalkii nabi ibraahim aalu ibraahim buuna nebiguna ka mid yahay oo duriyadii nabi ibraahim weeye nebi maxamedna inaka adigu xamiidun mid la mahadiyaa tahay majiidun sharaf badan almajid waa sharafta iyo wanaag wa baarik ilaahu barakee calaa muxamed wacalaa aali muxamed ilaahu nebi maxamed barakee aalkiisana barakee kamaa baarakta saad u barakaysay calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidun majid waka ducadaas marka ayaa ugu wanaagsan oo nebigu baray calayhi salaatu wassalaam nebigu kuwo uu isagu ku ducaysayna waa jiraan oo naftiisa oo waxa weeye uu xaasaskiisa iyo duriyadiisa iyo kulli uu sheegay marka iyadana waad ku ducaysan kartaa marka salaatu ibraahimiya dhowr arrimood ayaa iyadana aad iyo aad la isaga digaa oo aan la ogolayn in lagu dhex daro waxaa ka mid ah allahuma salli calaa sayidina moxamed in la yidhaahdo fakhada sayidku kuma jiro nebigu wuu yahay sayid laakin kuma jirto allahuma salli calaa sayidina marka taana aad iyo aad la isaga ilaaliyo oo waxa weeyaan arrintaana lagu khaldamin marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan sidaa nebiga calayhi salaatu wassalaam uu u baray saxaabada in loogu salliyayo culammaduna waxay in badan ku tageen inay waajib tahay waayo sababtu waxa weeye ilaahay baa ina amray in nebiga lagu salliyo qaabkii loogu salliyayey iyo meesha loogu salliyayna nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa caddeeyey oo salaada dhexdeeda ayaa lagu salliyaya marka salliga nebiga calayhi salaatusalaam waajib weeye culamo badanna waa ku tageen sheekha albanina saasuu sifat salaati nebiga ku nuux nuucsaday inay aad iyo aad u caddeeyey inay waajib tahay oo waxa weeye marnaba aan laga tegaynin ha sababtu waxa weeye waa amar ilaahayna ina amray nebiguna ina amray oo waxa weeyana yidhi saa u sameeya in laga tagana ma habboona marka sidaa daraaddeed aslanba in laga tago waxa waxaan meesha ku jirin marka ama sunna ha la yidhahde ama waajib ha la yidhahdee horta waa in lala yimaado waajibku horta waa in lala yimaado markaas ama adigu waajib ku magacow ama sunno ku magacow laakin horta waa in lala yimaado ayaa la iska rabaa sababtu waxa weeye nebigu isaguna naftiisa waa sameeyey oo waa ku ducaystay bal xataa waxaa sugnaatay nin aan arrintaas samayn inuu nebigu arkay markaa uu u yeeray oo yihi cajila haada kana waa degdegay oo waxa weeye uu amray inuu waxa weeye ku saliyo nabiga calayh salatu asalaam iyo waxa ku marka aad iyo aad waxaa wanaagsan qofku inuu ku dadaalo sifat salaati nebiga adkaarta uu ku soo arooriyey sheekh albani oo kala duwan macnaha marna tan dheh marna tan dheh inaad baratid oo kulli si fiican u baratid ayaa aad iyo aad u wanaagsan sababtu waxa weeye way badan tahay oo dhowr noocoo kala duwan weeye marka inuu qofku intuu barto kulligood miduu midbu miduu hadda rabo hadba miduu rabo inuu ku ducaysto kuwii uu saxaabada nebigu baray iyo kuwuu isagu naftiisa ku ducaystayba labaduba waa yaalay marka kabacdi markaa wixii ka dambeeya iyadana waynu arkaynaa adk ducada kale iyo wixii ku soo arooray xadiidka adducaau bacda tashahud buu yidhi alxadiid ducada la ducaysanayo bacda tashahud oo ilaah laga magangelayo ay macnaha waa markii atxiyaadka la akriyo salaat ibraahimiya la akriyo alxadiidu athaamin cashar bacda almia can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yatacawa yadcuu fi salaati nabiga alayh sala salaadiisa uu ku ducaysan jiray ay bacda atxiyaat allahuma allayo inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisaan kaa magangelaya wa min cadaabi annaar iyo cadaabta naarta wa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo geeridaba wa min fitnati almasiixi dajaal iyo waxa weye fitnada masiixu dajaal shaydaanka axwarkaa imaan doona wa fii lafdi muslim wuxuu ahaa nebigu wuxuu yihi idaa tashahada axadukum haddii qofkiin uu salaada u fariisto adxiyaadsado falyastacid ha ka magan galo billaahi alle min arbacin afar yaquulu ha yidhaahdo allahuma allayo inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahannam jahanama cadaabteedii uma dakara kabacdi waxa uu sheegay markaa intaan xadiidka hore uu sheegay halkaana waxa weeye afar arrimood oo markaad salaatul ibraahimiya dhamaysid afar arrimood ayaa ilaahay laga magan galaa nebiguna waa ila amray isaguna waa sameeyey waana duco aad iyo aad u wanaagsan oo qofku inuu aad iyo aad ugu dadaalo loo baahan yahay sababtu waxa weeye afartan arrimood oo afar arrimood oo khatara wey awalan min cadaabi alqabri iyo cadaabi jahanam marka labada riwaayadoodba waa jiraan midna jahanabay soo hormariyaan midna qabriga marka labaduba waa isku mid wax dhibaato ah male tii aad soo hormarisidba marka inaad ilaahay ka magangeshid afarta ah allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahanam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaat wa min shar wa min shari fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaalka rabbiga sheegan doona oo ummadda fidnayn doona ayaan ilaahu kaa magangalay inaad tiraahid marka waana la isfidnaynayaa oo fidna jirtaa qabriga waa la isku fidnaynaya waa la is-imtixaamayaa fitnatu dajaalna waa jirtaa marka ilaahay in laga magan galo weeye xadiidka ataasi cashar bacda almia boqol iyo sagaal iyo toban can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma can abi bakr abibakr abibakr sidiq ayuu ka warinaya radia allahu canhu waxau yidhi abubakr sidiq ayaa waxau yidhi annahu qaala lirasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi buu ku yidhi abubakr baa dhahaya callimnii rasuulka ilaahi ibar ducaaan duco adcuu aan ku ducaysto bihi ay ducada aan ku ducaysto fii salaati salaadayda dhexdeeda ay bacda markaan tixiyaadka akriyo ka bacdi salaatu ibraahimiya ka bacdi afarta ilaahay ka magan galo ducaan ku ducaysta ibar qaala waxau yidhi nabiga calayhi salatu salaam qul waxaa dhahdaa allaahumma allahayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman dulman dulmi baan dulmiyey kahiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba ilaa anta adiga mooye cid dhaaftee dunuubtana ma jirto walaa yakfiru ma dhaafo addunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooye cid kaloo dhaaftaa ma jirto fakfir lii ilaahu ii dhaaf dembigaygii makfiratan min cindika adiga agtaada dembi dhaaf ka ahaaday ilaahu ii dhaaf ha warxamnii ii naxariiso waxa weeye innaka adigu anta waxaa tahay algafuuru kii dembiyada dhaafa alraxiimu naxariis badan waka ducadaanna waxa weeye waa midda nebigu uu baray abubakr sidiiq aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxa weeye waa qofkii iqraar wuxuu qirayaa dunuub badan inuu galay waayo intaa dunuubteenna waa badan tahay weliba ducadan waxaa soo aroodhay in lagu ducaysto subaxdii lagu ducaysto galabtii intaba in lagu ducaysto ayaa soo aroortay oo oo waxa weeye waa lagu ducaysan karaa galabtii iyo subaxdii iyo waxa weeye markaad seexanaysid habeenkii markaad seexanaysid iyo waa lagu ducaysan karaa marka aad iyo aad bay ufiican tahay in aad iyo aad loogu dadaalo marka saasay isugu xiran yihiin marka ugu horeysa atixiyaadkaa la imaanaysaa kabacdi markaa salaatu ibraahimiya kabacdi afartaasaad ilaahay ka magangelaysaa kabacdi ducadaanaad akriyaysaa ama ducooyin kale wixii aad rabtid oo markaa adigaa ikhtiyaar leh adduun iyo aakhira waxaad ilaahay weydiisanaysid weydiiso laakiin culamadu waxay yidhahdeen ducada ma'fuurka ah oo nebigu saa u baray oo kale ayaa aad iyo aad u wanaagsan inuu qofka ku dadaalo oo waatuu leelayin maaragtay fajtahiduu fi ducaa ducada ku dadaala waxa weye salaada dhexdeeda sujuudda iyo in lagu dadaalo marka ducaayoyinkaa ma'fuurka ah oo nebigu uu saa u baray saxaabada ayaa aad iyo aad u qiimo badan alxadiid xadiidka alcishruun bacda almia boqol iyo labaatan xadiidkaa waxaa oranaya can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri ma sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam salaatan nabiga calayhi salatu salaam salaad ma tukan bacda an nazalat qawluhu tacaala bacda an nuzilat an nazalat calayhi markay kusoo degtay kabacdi ida jaءa nasru اllahi wاlfatx wra'yta annaasa yadkuluna fi diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaban suuraddaa markay soo degtay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisii sii sheegaysay oo nebiga macnaha u sii caddaynaysay in waktigiisii soo dhowaaday suuraddaa markay soo degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam mar walba oo uu salaad tukado noocay doonto ha noqotee ama ha noqoto sunne ama ha noqoto waajib mar walba oo nebiga calayhi salaatu salaam uu salaad tukado ducadaanu aad u badin jir ho marka waxay tii nebigu salaada ma tukan ba intaa ka bacdi ilaa waxa uu dhihi jiray waxa weeye mar alla markay suuraddaa kusoo degtay waxa uu dhihi jiray yaqulu ilaa yaqulu wuxuu odhan jiray fiiha subxaanaka allaahumma rabbana subxaanaka xumaan oo dhan baad ka nansahan tahay allaahumma allahayo rabbanaa ay rabbigayow xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay wabixamdika mahad oo dhanna adaa leh allahuma akfir lii ilaahu ii dhaaf ilaahu ii dembi dhaaf wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaahay waxau ahaa yukfiru wuu badan jiray an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi rukuucdiisa wa sujuudihi iyo sujuudiisa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii waa markay marka soo degtay waxa weeye maaragtay suuradda oo waxa weeye fatxi maka iyo u dhacay oo nebiga loogu sii la sii amray mar haddaad aragtid dadkii oo diintii soo galay islaamkii la soo galay afwaajan afwaajan kooxa kooxa loo soo gelayo ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxa weye istikfaaro waktigaagii baa soo dhowaaday oo waxa weye maaragtay sidaas nebiga loo amray calayhi salaatu wassalaam markaasuu nebigu aad iyo aad wuxuu u badin jiray inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto rukuucda iyo sujuudey marka ma diideyso inaad waxa weye adiguna aad waxa weye ku baridid rukuucda iyo sujuudda iyo waxa weye xilli walba aad akridid waa arrin saxiixa oo waxaweye nebiga looga dayanaya calayhi salaatu wassalaam leanno acmaasha nebigu uu samaynayo waa tashriic caama weeye oo waxa weeye dadkoo dhan gaaraysa ee nebiga keligigaarku ma aha calaa kulli xaal khulaasada waxa weeye qofku intaas arrimood inuu isdaba dhigo oo waxaweye marka ugu horreysa atixiyaadka la yimaado kabacdi markaas uu salaatu ibraahimiya la yimaado kabacdi marka uu afarta arrimood ilaahay ka magan galo kabacdi markaa ducadaas uu akriyo ama ducooyinka kale tii uu garanaayo kabacdi markaa uu ilaahay dembi dhaaf weydiisto wax alla wuxuu raba uu ka baryo taas ayay markaa salaadiisa u dhammaystirmaysaa kabacdina wuu salaamo naqsanayaa oo waxa assalaamu calaykum waraxmat ullahi ayuu oranayaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin